Suuqyada lagu iibiyo dawooyinka beeraha ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo. Dawooyinka hoos u dhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cagaarsada, caws-dilaha, iyo kobcisada waxaa sababay iibsigoodii oo yaraaday maadaama beeraleyda iibsan jirtay ay dalagyadoodii ka qaadeen fatahaadda Webiga Shabeelle. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya dawooyinka beeraha ayaa warbaahinta uga warramay isbeddelka ku yimid daawada.
Labadan beri hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimid dawooyinka beeraha waxaana sababay beeraleydii iibsan jirtay oo dalaggii ka baaba'ay. Marka daawo beer loo isticmaalo maysan harin, waayo beerihii dhan waxaa galay biyo inta badan eberay u badan yihiin oo biyaha maaragtay saameeyay dhankan iyo Itoobiya loo qaadi jiray hadda dhankaas beerihii way baaba'een oo biyaha galay. Tusaale daawadii joogtay laba hadda waxay joogtaa hal ilaa hal iyo dhibic labo. Cagaarsada waxaan iibin jirnay sagaal doolar hadda sideed doolar ilaa todoba doolar iyo bar waaye. Walahi haddii aan nahay ganacsatada iibisa dawooyinka loo isticmaalo beeraha, dhibaato ayaan ku qabnaa dhiig-baxada soo laabatay ee inta badan halkaysay. Xaqiiqatan mar walba oo biyo soo baxaan waxaa imaada in la waayo daawadii wax iibsado oo beerihii ay saameeyaan biyo-baxadaas sidaa darteed ay eber noqoto. Marka sababahaas awgood ayaa waxaan leenahay biyo-baxada dhibkaas ayaan ku qabnaa.
Hoos u dhac ku yimaaday daawooyinkii la iibin jiray ama loo isticmaali jiray beeraha. Tusaale camal shay la gadi jiray laba doolar ayaa laga yaabaa in la gado maanta hal doolar hal dhibic labo. Marka qiimaha way isbeddeleen waxaana sabab u ah meelihii loo qaadi jiray ama meelihii la geeyi jiray sida Itoobiya oo kale. Itoobiya oo kale beeraheedii oo kale in ay webiyadii saameeyaan ama ay ka go'aan oo kale oo beerihii ay go'aan oo aysan wax beera aysan abuurneyn oona oona nagala gadanaynin daawooyinkii loo isticmaali lahaa beeraha. Tusaale camal cagaarsadoo kale marka hadda oo kale oo la iibinayo oo kale cagaarsadoo kale qiimaheed waxaan iibin jirnay oo kale sagaal doolar oo kale hadda waxay imaaday qiimo dhan sideed doolar ilaa iyo toddoba doolar sideed doolar dhibic dhibic toddobaatan ishiis.